barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegeystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o e oad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitriban iyo efamyada geeska afrika qaarkood
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa sabtii bisha januarina waa toddobiyo labaatan sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idin kala socotiin doona maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a barnaamijkii madasha oo ay marti noogu yihiin dhallinyaro abuurtay akademiyad lagu wacyigelinayo dhallinyarada gobolka awdal shaqadan ay akaadimadu qabanayso dhallinyarta wax badan bay ka bedelaysaa sababtaa dhinac waxay ka bedelaysaa fikirkii dhallinyarada oo dhinka aanan hadda shaqaysan marka loo qabto tababar uu ku uu habkii uu shaqo u abuuri lahaa loo qabto waxaa galaysa hididiilo uu ku shaqaysan karo dhallinyarada ninkii jaamacadda soo qalinjabiyaaba wuxuu aaminsan yahay in ayna shaqa dalka oolin taasaa sababaysa in ay shaqa la'aan timaado waxa aan qabanay training ama tababar aan dadka ku baraynin sida shaqo abuur loo sameeyo oonan ku dhiirigelinaynin
kaalmiya heesa ayaan iyaguna ka madhnaan doonin idaacaddayada duhurnimo heesaan idin haynana waxaa ka mid ah
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale aan nin haynaa marka horese warkii caalamka
saraakiisha dalka afghanistan ayaa sheegay in ka badan konton qof ay ku dhaawacmeen weerar ismidaamin ah oo ka dhacay caasimadda dalkaasi ee kaabuul mas-uuliyiintu ma aanay sugin tirada rasmiga ah ee ku dhimatay amaba ku dhimatay weerarkaasi inkastoo qarax uu ka dhacay bartamaha magaalada caasimadda oo ah dalkaasi ee kaabuul warfidyaenada maxalliga ayaa sheegaya in bartilmaameedku ahaa dhismo ay dowladdu leedahay oo xarun u ah la dagaalanka argagixisada kaasi oo aad u mashquul badan dhinac kalena goobjooga ayaa sheegay in qiiqa xoogan lagu arkay hawada kadib markii uu weerarkaasi dhacay amaba qaraxaasi
xirlaalyaha guud ee maraykanka jeff sessions ayaa jimcihii mar kale taageero u muujiyey hanaanka socdaalka ee uu soo jeediyey madaxweynaha maraykanka donald trump kaasoo toddobaadka la shaaciyey xilli ka horreeya xilligii loogu talagalay hadal uu kaga hadlayay arrimaha socdaalka iyo amniga qaranka oo uuna ka jeediyey magaalada norfolk ee gobolka virginia ayaa sessions uu sheegay in hanaanka mudnaanta aqoonta ku salaysan ee socdaalka uu yahay mid u wanaagsan amniga qaranka ee maraykanka hanaankan ayuu sessions sheegay inuu u fiican yahay dhaqaalaha maraykanka arrintaas ka muhiimsanna ay tahay hanaanka ugu wanaagsana lagu hubin karayo in hanaanka socdaalku uuna dhaawacaynin amniga qaranka maraykanka waxa uu ku celiyey in hanaanka socdaalku uu yahay arrima la xidhiidha amniga qaranka hadalkan ayuu seshan culayska ku saaray xiriirka la sheegay inuu ka dhexeeyo socdaalka argagixisada iyo dembiga isagoo sheegay in qawaaniinta amaba qaanuunada fudfudud ee dhinaca socdaalka la xidhiidha ay u ogolaanayaan dadka argagixisadahi inay waddanka si fudud u soo galaan
duhur wacan wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba halkaad nagala socotaan ee aad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaad kasta maanta oo kale aad ku maqashaan idaacaddan duhurnimo waxaa magaalada boorama noogu soo diyaariyey toddobaadkan wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo maalin walba oo sabti ah aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada barnaamijkeenna madasha dhallinyarada ee maanta waxaa inoogu martiya ururka dhallinyarada akademiyada bandhigga aragtida dhallinyarta ee abad ee xaruntoodu ay tahay magaalada boorama waxaana barnaamijkeenna maanta inagala qayb geli doona axmed cabdiraxmaan jaamac ka mid a xubnaha boodhka sare ee abad cabdiraxmaan xuseen daahir oo isna ka mid a xubnaha boodhka sare ee abad iyo jaabar cabdiraxmaan salsal oo ah guddoomiyaha ee akademiyadda bandhigga aragtida dhallinyarada iyo axmed day faarax oo isna ka mid ah xubnaha sare ee boodhka ee abad barnaamijkeennan madasha dhallinyarada waxaynu kaga hadli doonaa wacyigelinta iyo dhiirigelinta ay u sameeyaan dhallinyarada ururka dhallinyarada akademiyada bandhigga aragtida dhallinyarta ee abad iyo waxyaabaha ay qabtaan ugu horeyna guddoomiyaha abad jaabir cabdiraxmaan salsal ayaan wax ka weydiiyey goorta ay asaaseen akademiyadan iyo waxyaabaha ay u asaaseen aad baad u mahadsantahay walaal haashim iyo dhammaan v o e da shaqaalahaygana wada salaamaya anigoo ah guddoomiyaha akaademiyadda abad haddaan ka hadlo wakhtigii la aasaasay iyo ujeedada loo aasaasay akaademiyadda abad akaademiyadda abad waxaa la aasaasay labada kun iyo toddobiyo tobanka bishii koowaad shanteedii markaanu aragnay in badan falanqaynay waxa naga khaldan ama dhalin ahaan naga khaldan waxaanu aragnay inay tahay aragtida abad waxaa loo aasaasay in lagu saxo aragtiyo badan oo khaldan si loo sameeyo horumar oo ay ka mid tahay taariib wiil waxaa ku kalifayay inuu taariibo ama gabadh ay taariibto oo aragti khaldan oo ay ka qabto dhulkeeda iyo dalka ay ku nooshahay laba inay shaqola-aan dhacdo qofku isagaa aaminsan inay shaqola-aan jirto laakiin ma jirto shaqola-aan ma jirto ee mashaqaystayaalba ayaa jira ta saddexaad iyadna waxay tahay in qofku ama wiilka dhallinyartii uunan lahayn wax qof dhiirigeliyo oo mar walba garab jooga qofku hadduu dhiirigelin iyo mar walba qof garab jooga oo hagaya ama maal iyo muruqba iyo maskaxa ku hagay hadduu waayo waxaa dhacaysa in uu hibooyinkiisii iyo hidoolinkiisii ay lumaan taasina wata ujeedaynka ugu waaweyn ee loo aasaasay akaademiyadda abad axmed cabdiraxmaan jaamac oo isna ka mid a xubnaha sare ee boodhka markaad isku timaadeen dhallinyar ahaan ee aad aasaasiseen akademiyaddan abad waxyaabaha ad ugu tala gasheen ee ay u qabanayso dhallinyarta maxaa ka mid ahaa aad baan u mahadsan yahay haashim iyo dhammaan shaqaalaha fda iyo waxaan salaamaya dhammaan intiina dhegaysanaysaba taa ka sokow abad markii ay isku timid dhallinyartani waxa ay iskugu timid si ay usoo bandhigto hibooyinka iyo aragtiyaha dhallinyarta ayna u qabato aragtida dhallinyarta ee khaldan si ay u meel mariso aragtiyaha tolmoon ee dhallinyarta ku jira waxa kaloo loo aasaasay si loo qabto dadka dhallinyarta soomaaliyeed ee fikirada khaldan aaminsan sida inay tahriibaan oo kale akademiyadda waxaan u aasaasnay inaanu dhalinyaro wax u qabanno dhalinyarana dhalinyaro ay wax u qabato dhalinyarta filkeeda ayna soo saarto hogaamiyeyaasha dalka ee hibooyinkoogu qarsoon yihiin abwaanada iyo qoraayada inagu dhex jira ee ulaa awood ay kusoo bandhigaan aragtiyahooga kolley akademiyaddu waxyaabaha ay qabato kuwaasaa ka mida cabdiraxmaan xuseen daahir waxaad ka mid tahay xubnaha sare horena waxaad u ahayd guddoomiyihii koowaad ee ugu horreeyey ee akademiyada idinku dhallinyartiinan aasaastay akademiyadu waxyaabaha aad qabataan maxaa ka mid Een, waxaan isku dayay in aan ka mid noqdo dhallinyaradii dhallinyarada een, maxaa la dhahdaa, aasaastay akademiyadan bandhigga aragtida dhallinyarada ee abad taasi oo si toosa u dhiirigelisa dhallinyarada keliya hata ururkan maaha urur qabta een, in uu dhiirigeliyo dhallinyarada sidoo kale wuxuu ka shaqeeyaa arrimaha bulshada waxa uu soo saaraa hibada ay leeyihiin dhallinyaradu waxa uu kor u qaadaa een, qoraalka iyo een, maxaa la dhahdaa, afkeena hooyo Een, waxaa sidoo kale aan ka shaqeynaa akhriska waqtigaa yaree kooban uu jiray ururka waxa uu gaadhay waxyaalo badan waxyaalo badan baa u qabsoomay sidoo kale ururkan waa urur ka shaqeeya bilicda iyo qurxinta magaalada axmed day faarax wuxuu ka mid yahay xubnaha martidayna uga barnaamijkeennan maanta waana xubin ka mid a xubnaha sare ee golaha axmed dayb shaqooyinka aad qabanaysaan maxaa is leedahay way ka bedeli doontaa dhallinyarada ama gobolka ama waddanka guud ahaanba horta marka hore aad baad u mahadsantahay haashim waana ku salaamaya adiga iyo shaqaalaha v o e daba iyo dhegaystayaasha v o e daba horta shaqadan aanu qabanayno waa shaqo aanu si volunteeria u qabanayno oo aynay jirin howlo wax annagana fangaraynaya shaqadan ay akaadimadu qabanayso dhalinyarta wax badan bay ka bedelaysaa sababtaa dhinac waxay ka bedelaysaa fikirkii dhalinyarada oo dhinka aanan hadda shaqaysan marka loo qabto tababar uu ku uu habkii uu shaqo u abuuri lahaa loo qabto waxaa galaysa hididiilo uu ku shaqaysan karo waa tallabaadee tusaal ahaan qofka marka waa hibadiisii loo soo bandhigo ee qof uu arko qayrkiiya oo hibo lahaa loo soo bandhigo isaga laftarkiisu wuxuu kusoo dhiiranayaa inuu hibadiisii soo hal abuurto una loo soo bandhigo tan kale ee aanu qabanno ee volunteerka ah iminka dadka waxaanu waxaanu isku xilqaanay inaanu howlo volunteeria qabanno oonu u qabanno ama bilicda magaalada ka shaqayno ama aanu dadkii wax kale ku dhiirigelino dadka annagu markaan aan volunteerka qabanayno dad baanu kicinaynaa dadkan waa dad iyagu nala qabanaya markaa awooddii waxaan dadkan markaan kicinno qof walbana markaa wuxuu ku dhiirinaya in waxaanaan qabanayn anaguna qabanno marka waxay la tahay fikirkan inuu ka bedeli doono wax badan ina dhallinyaraduna hididiilo geli doonto ay ku qabtaan fikiradan aanu anaguna hadda qabanayno ay soo bixi doonto dhallinyar annagana nala garab qabata agteedana dhallinyar kale ka bilowdo inaanu howlo sidan aanu hayno ay qabtaan gudoomiye jaabir cabdiraxmaan salsal gudoomiyaha akademiyada abad oo isaguna inoogu martiya barnaamijkeenan madasha dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o a muddada uu ururkani dhisnaa abad madalo badan baad qabatay madalaha aad qabateen ee ay dhallinyaradu idinkala soo qayb gashay waxyaabaha aad kala hadlayseen iyo kuwa ay yihiin bal sharaxaad naga sii waad mahadsantahay haashimow haddaan dhowr kaaga taabto aad bay u fara badnaayeen madalahaanu qabannay madalahaasoy fangaraynteeda iyo maaliyaddeeda ee abad uuna qabtay maanta waxaan ku faanaynaa annagoo muddo hal sanna ah jirnay inaan wax badan qabanno madalahaanu qabannay dhowr madalood ma- oo aad u muhiiman kaaga soo qaban doonaa kow waa tababar aan u qabanay gabdho oo ahaa hogaaminta aan ku baraynay hogaaminta wanaagsan iyo waxay tahay aanu ku baraynay alxamdulilah rabbilcaalamiin gabdho badan baa ka soo baxay maantana xilka ugu sarsareeya akaademiyadda abad laftooda ku jira oo haya iyo ururo kale oo akaademiyada ka mid a insha allah waxaan rajaynaynaana inay siyaasadda ay ka qayb galaan oo ay wax ka qabtaan kii labaad wuxuu ahaa barnaamij ama dood lagaga doodayay qabyaaladda iyo waxay tahay oo dhallinyarta lagaga wacyigelinayay qabyaaladda iyo xumaanteeda iyo inaynan wax wanaagsan ahayn taana midho qurux badan baa ka soo baxay iyo wacyigelin aad u qurux badan bay ahayd Een, barnaamij kale isna jiray oo ahaa hubmaker oo raja abuur barnaamij lo odhan jiray Een, barnaamijkaasina rajaa lagu abuurayay oo qofka inay weli una waqti ka tegin oo uu waqti haysto oo uu noloshiisa iyo maalmihiisa ay u hadhay ay yihiin kuwa isaga sugaya ayaa ay- ay- ayaa- ayaan u sheegaynay alxamdulilah rabbilcaalamiin wax badan way noo hirgaleen Een, maantana waxaan odhan karaa wax waan ka taabannay meeshaan u soconnay sidoo kale barnaamij waxaa jiray tahriibka lagaga hadlayay oo hal-abuurkiisa uu lahaa axmed eh, cabdiraxmaan xadi Een, barnaamijkaas isaguna dhalinyarta lagu tusayay tahriibka iyo xumaanta uu leeyahay oo dhalinta madasha waxaa lagu tusayay tahriibka iyo dadkii tahriibiyey iyo xumaanta iyo waxa ku dhacay Een, sida ay u dhibaataysan yihiin alxamdulilah rabbilcaalamiin kaasina noo hirgalay iyo barnaamijka kale hubmaker oo hal-abuurkiisa ay lahayd najma maxamuud iyo barnaamijkan u dambeeyey oo ay abad academy dhammaanteed ay halaburkiisa lahayd sidoo kale waxaanu qabanay barnaamij kale oo suugaaneeda oo dhalin eh, soo baxayso suugaanta lagu dhiirigelinaya alxamdulilah rabbilcaalamiin intaa iyo in ka badanna way yaalaan laakiin ta ugu muhiimsan aan soo taaban karo waa intaa
axmed cabdiraxmaan sida uu gudoomiyuhu sheegay waxaad lahayd fikir lagu soo bandhigay madalaha ay qabanaysay abad oo ah tahriibka iyo dhibaatooyinka uu leeyahay iyo sida lagaga hortegi karo barnaamijka maxaad kaga hadasheen tahriibkaasi iyo dhibaatooyinka uu leeyahay iyo waxyaabaha lagaga qaban karo Een, aad baad u mahadsantahay haashim barnaamijkaasi wuxuu igu soo dhacay habeen labiyo tobankii habeennimo anoo barta ay ku kulanto ee, bulshadu ee facebook isticmaalaya wakhtigaasoo ololo xoogan uu jiray oo wakhti ramadaan ahayd lasoo duubi jiray video clips een, dhallinyaro een, tahriibtay oo yacni siday dembi galeen oo dad ay laayeen inta meel layskugu soo xidhay een, aada yaabisid een, sida loo galayo habeenkaas ayuu fikirka horta igu dhashay waxaan go-aan ku gaadhay inaan qabto barnaamij hase yeeshee soomaalida aad tiraahda hadal hadal ma dheera Een, horaa tahriib loola s- looga soo hadlay soomaalidu way ku daashay waxyaabo badanna way ka hadashay oo tahriibka dabadeed waxaan is idhi barnaamijkaaga ee, muxuu kaga duwanaan karaa barnaamijyadii hore ee la qaban jiray ee ay bul- ee, tahriibku een, mujtamaca soomaaliyeed loogu soo bandhigi jiray markaas waxaan go-aan ku gaadhay inaan barnaamij ka duwan een, soo bandhigo oo ah waxaynu qabanno barnaamij taariibe suu kaga duwanaan doonaa horta ta koowaad ee uu kaga duwanaa waxay ahayd dadka afunbaa loogaga sheekeyn jiray een, dhallinyarta waxaasaa ku dhacday iyo sidaas laakiin waxaan soo duubay video clips aan project lagu soo jeediyey dadkii madasha ku sugnaa oo ku tusayo aafada iyo dhibaatada ay leedahay tahriibku laga bilaabo markaad dalkaaga hooyo ka dhaqaajisid ilaa aad ama hadhuu dhimo ama badbaado waxaa ku jira yacni xaafado badan hooyo yacni suuq fadhiisata jago yar odaygeygii uga dhintay oo adi u ordaysa duruuftaadii markay jagadiina iibiso ilmihiina ku dhinta badda xaafadii ay soo istaagaysa meel madhan markii barnaamijkii projector ayaan kusoo jeediyey ta koobaad yacni aafooyinka iyo dhibaatada markaan tusay dadkii dhibaatadoodii keligay ma gaari karo solution oo haddaan is idhaahdo xal gaadh way adkaanaysaa xalkii uu iga weyn yahay waayo mujtamac soomaaliyeed ayaa ku baaba'day so waxaan soo ururiyey aaraab badan oo ay ka mid tahay barnaamijkii labaad ee akademiyadda ka baxay ee sidee shaqo abuuris loo heli karaa oo inankii brofeseerkii aan la tiigsaday oo nidhi de walaal ummaddii ahaan joognay maxaan ku joognaa bay soomaalidu odhanaysaa sidee ku joogi karaan waxaa ka mid ahayd in dhallinyarta la fahansiiyo shaqada iyo howlaha yaalla wadankooga yacni anu waxaan odhan lahaa shaqo walba oo la qabto ceeb male laakiin sida loo qabto ayaa ceeb leh nin walba shaqadiisa ayuu ka gaari karaa yacni madaxnimo iyo heerka ugu sareeya madaxweynayaashii soo maray adduunka waa la ogyahay badankoogu meelahay kasoo bilaabeen hitler wuxuu ahaa ninkii ummadoo dhan laayay wuxuu kasoo bilaabay waxay ahayd baalashle maalintii ugu dambeysana awoodaha ugu khatarsan adduunku haysan jiray sidaas lamida madaxweynayaal badan faqiir ayay kasoo bilaabeen sida madaxweynaha wadanka maraykanka iminka ee donald trump oo ahaa refuge markii la keenayay maraykanka oo sawiradiisa iminka lasoo bandhigo marka waxaa soo bandhignay habab fara badan oonan xaggan kusoo koobi karin oo shaqo dhallinyarta loogu abuuri karo maskaxdoodana lagu mashquulin karo cabdiraxmaan xuseen daahir barnaamijyada aad qabateen ee madashiinan abad ay qabatay waxaa ka mid a sidaa uu tilmaamay axmed barnaamijyo shaqo abuur iyo dhiirigelin loogu samaynayo dhallinyarada kuwii ugu wanaagsanaa ee aad dhallinyarada u soo bandhigteen sidii ay shaqo u abuuran lahaayeen iyo shaqooyinka ay haystaan aad ku dhiirigelinayseen kuwee ka mid ahaa waad maadsantaha walaal haashim xaqiiqatan waxyaalihii ugu horeeyay ee akademiyadan abad loo aasaasay waxaa ka mid ahay sidii shaqo abuur dhallinyarada loogu samayn lahaa dhallinyarada ninkii jaamacadda soo qalinjabiyaaba wuxuu aaminsan yahay in aynan shaqa dalka oolin taasaa sababaysa in ay shaqa la-aan timaado waxa aan qabanay training ama tababar aan dadka ku baraynay sida shaqo abuur loo sameeyo oonan ku dhiirigelinaynay ururkan abad waxyaalihii ugu horeeya loo aasaasay ayaabay ka mid ahayd in dhallinyarada lagu dhiirigeliyo xagga shaqa la-aanta iyo xagga tahriibka waqtiyadii aan ururkan aasaasaynay waxyaalihii nagu qasbay ama nagu riixayay inaan ururkan aasaasno waxay ahayd markaanu aragnay in dhibaatooyinkii tahriibka xaggii balwadaha xaggii shaqa la-aanta ay soo badanayso sidee loo soo afjari karaabaa isweydiinay taasaa sababtay in aanu ururkan aasaasno barnaamijyadii ugu waaweynaana waxaa ka mid ahaa barnaamijka tababarka ahaa ee looga hadlayay sidee shaqa la-aan ahaa looga bixi karaa sidoo kale waxaa jiray barnaamij kale oo qabyaalada ahaa waqtiyadii ugu dambeysay waxay soo badanayeen dadku ay xisbiyo kala go-een dadkii walaalaha ahaa ee labada xaafadood isku dhegsan ay sii kala fogaadeen waxa aanu isku dayeynay in aan waqti hore ayaa loodhan jiray qabyaalad waa la aasay laakiin waxaanu aragnaa inay dib iminka dib usoo noolaatay sidaas daraaddeed waxa aanu ku dhiiranay inaan barnaamij qabyaaladan qabano barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij dooda oo si life ugu baxayo internetka si life ugu baxayay bulshada fadhida maaha bulsho kalena ay xagga internetka kala socotay waxa uu ahaa barnaamij aan qabyaalada laga fogaado in qabyaaladu wax weyn soo wadin axmed deyb faarax oo isna ka mid a dhallinyarada abad ee nagala qayb qaadanaysa barnaamijkeena madasha dhallinyarada abad waxyaabaha ay qabanayso ee uu guddoomiyaheegu sheegay waxaa ka mid a hagaajinta bilicda magaalada seed bilicda magaalada iyo deegaankaba aad uga qayb qaadanaysaan ka dhallinyar ahaan idinkoo akademiyada abada inaad wanaajisaan waad mahadsan tahay walaal haashim marka hore dhowr hab baan horta bilicda magaalada u hagaajinaa mid waa mida oo midan dhirbeerista ah taasi markaa laba hab bay u kala baxaysaa hab waa habkan aanu kaga hadlayo tan magaalada oo mid ka mid tahay in hareeraha magaalada oo kale dhirboris lagu sameeyo midna waa midoo mid aanu dadka ka wacyigelinayno in dirtii la gooyo geedihii hadday dhammaadaan kulaylkiina wuu fara badanaya markaa lama xamili karo marka labadaasay u kala baxaysaa guddoomiye jaabir cabdiraxmaan salsal maxaad u gudbinaysaa dhallinyarada ee fariin
aad baad mahadsantahay walaal haashim anoo soo gabagabaynaya fariintayda ugu dambaysa waxaan laba fariimood bay haan lahayd mid dhalinta ku khusaysaa taas dhalinta khusaysa waxay tahay dhalinta in ay dalkan iyo dadkan dhammaantood ay sugayaan dhalin in ay u shaqeeyaan in ay dhulkoogan aaminaan in ay iyaku shaqo abuur samaystaan inay hibooyinkooga ay maalaan oo ay soo saaraan si ay u gaar aan u gaarhno meesha aynu doonayno talabaad waxaan bixin een, waxaan farayaa cid walba oo gacan ka geysan karta oo naga caawin karta si aan fariimaha u geyno meelaha naga fogfog ama dhalinta naga fogfog taasoo u baahan maal taasoo u baahan fikir iyo wax walbo lagu caawin karo insha allah waxaan rajaynaynaa cid walba oo u diyaara inay naga caawiso een, taa iyada ah in ay nala soo xidhiiraan haddii ilahay yidhaahdo Een, dhowr meelood way nagaga soo xidhiiri karaan barta facebook oo inku- akaademiyada abad ay ku qoran tahay pagekeeda sidoo kale emailka oo iyadna ka wanaagsan abad academy oo ingiliisha abad academy gmail at gmail com waxa weeyaan abad academy at gmail com iyadna sidoo kale waana lagaga soo xidhiiraya aad baan ugu mahad celinaya v o e da iyo een, madasha dhalinyarta aad baad mahadsantahay walaal intaas waxaynu kusoo gunaanadaynaa kuna soo gebagabeynaynaa barnaamijkeenna iyo madasha dhallinyarada oo ay nagala qayb qaadanayeen xubno ka mid ah akademiyada bandhiga aragtida dhallinyarada ee abad oo xarintoodu tahay magaalada boorama xubnahaasi oo kale ah jaabir cabdiraxmaan salsal oo ah gudoomiyaha abad axmed cabdiraxmaan jaamac oo ka mid ah xubnaha boodhka iyo cabdiraxmaan xuseen daahir oo isna ka mid ah xubnaha sare ee boodhka iyo axmed dayib faarax oo isaguna ka mid ah xubnaha sare ee boodhka tan iyo kulantadeena dambe waa anigoo ah haashim sheekh cumar good oo idiin soo jeedinayay barnaamijka idinkana soo jeedinayay magaalada boorama
aad iyo aad buu mahadsan yahay haashim intaasna waxaan kaga gudbaynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada haatana dhinacii ciyaaraha iyo magaalada minneapolis waa maxamuud mascad
waana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo haddii aan ku bilaabo koobka f a kaabka oo habeenkii xalay ahaa laba kulan oo ka mida la ciyaaray kooxda kubadda cagta ee sheffield wednesday iyo kooxda reading ayaa kulan adag iskaga hor yimid labadan kooxaad waxay ka tirsan yihiin kooxaha heerka labaad ee dalka ingiriiska saddex iyo hal waxaa guusha ay ku raacday kooxda sheffield wednesday kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa iyana xalay waxay la ciyaartay kooxda yovil town oo ah kooxaha heerka saddexaad ee dalkaasi ingiriiska waxaana ciyaartaasi garoonka u soo galay kooxda kubadda cagta ee manchester united ciyaaryahanka ay dhowaantan kala soo wareegatay arsenaal alexis sanchez ciyaaryahankaasi oo garoonka wacdaro ka dhigay islamarkaasina goolasha afarta ah ee kooxdu kaga badisay oviltown laba ka mid ah uu ciyaaryahankaasi alexis sanchez ku lug lahaa goolasha waxaa u saxiixay kooxda manchester united ciyaaryahanada rashford harera jese lengard iyo lukaku oo ciyaarta ka daal ka soo galay waxaana xusid mudan goolasha mid ka mid ah ay dhalisay kooxdu inuu si wanaagsan ugu baasay ciyaaryahan alexis sanchez hareera markii uu goolkaasi shabaqa kuubsanayay ciyaarta kadib macalin moriino oo ka hadlayey kulankii koowaad ee alexis sanchez waxa uu sheegay in ciyaaryahanku uu kooxda la joogay saddex maalin oo keliya hase ahaatee uu u eg yahay ciyaartooy muddo kooxda kubadda cagta ee manchester united ka tirsanaa islamarkaasina uu yahay ciyaaryahan ay kooxdu u baahnayd kulamada kale ee horyaalka aan idhaahda ee koobka f a kaabka ee maanta la ciyaarayo waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee southampton ayaa waxay la ciyaaraysaa watford halka kooxda kubadda cagta ee liverpoolna ay gurigeeda ku soo dhoweynayso west bromwich albion kooxda middlesborough oo iyadoo ka mid ah kooxaha heerka labaad ee dalkaasi ingiriiskana waxa ay la ciyaaraysaa kooxda brighton and hof albion oo iyana ka tirsan kooxaha heerka koowaad ee dalkaasi ingiriiska huddersfield town waxa ay la ciyaaraysaa kooxda birmingham city oo iyana ka tirsan kooxaha heerka labaad ee dalka ingiriiska haatan dhegaystayaal haddii aan jalleeco kulamada maanta laiskaga hor imaanayo horyaalka waddanka talyaaniga kooxda kubadda cagta ee kievo brona ayaa kulan adag waxa ay gurigeeda kula ciyaaraysaa kooxda kubadda cagta ee yuventus kulankaasina goor dambe oo caawa ayuu dhacaya halkaasi zola iyo kooxda atlantana ay iyana iska hor imaan doonaan smain deportivo la carunia ayaa kulanka koowaad labaante la ciyaari doonta valencia iyo real madrid ayaa dabcan waxa uu dhex mari doonaa kulanka toddobaadka islamarkaasina kulanka ugu adag ee horyaalka waddankaasi sbain ee toddobaadkan dhacaya ayay labadan kooxood food isku gelinayaan real madrid waxay la daalaadhacaysaa guuldarooyin fara badan halka kooxda kubadda cagta ee valenciana ay kaalinta saddexaad ee horyaalka waddankaasi sbain ay ku jirto kooxda malagana hirona ayay soo dhoweynaysaa valerial real sociedad ayay fooda isgelin doonaan haatanna suuqa kaliibsiga ciyaartooyda haddii aan jaleeco waxaa soo baxaya warar sheegaya in macalinka kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba ee marusia bogetino ay haatan wadahadallo hordhaca la furtay kooxda kubadda cagta ee real madrid iyadoo doonaysa macalinkaani inay ku bedasho macalin zinadiin zidaan oo maalmahana kooxdiisa real madrid ee guuldarooyin la daalaadhacis islamarkaasina horyaalka waddankaasi sbain kaalinta afraad ee ku jirto iyadoo markaasi sagaal iyo toban dhibcood ay kooxda kubadda cagta ee barcelona ay ka sarrayso real madrid mar hadday barcelona dhibca sidaa u badan ay ka sare marto maamulkooda dabeecadda ayaa ka lunta taasi oo keenta durbaba in macallinkii dhowrka koob qaaday oo kooxdan weliba laba horyaal oo qaaradda yurub u guulaystay inay haatan suuragal noqon karto in ay shaqadiisa ka buriyaan kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba ayaa dhinaca kale waxa ay doondoonaysaa ciyaaryahan lucas mora wiilka shan iyo labaatan jirka ee u dhashay brazil islamarkaasina u ciyaara kooxda kubadda cagta ee baris entegerman ciyaaryahankan ayaa la leeyahay waxay kooxdu ku doonaysaa inuu kula soo wareegto lacag gaaraysa labaiyo labaatan milyan oo ganiga ingiriiska manchester city ayaa la sheegayaa inay heshiis hordhaca la gaartay ciyaaryahan laborte oo u dhashay waddankaasi faransiiska islamarkaasina u ciyaara kooxda atletica bilbao saddexiyo labaatan jirkan ayaa waxaa la leeyahay waxa uu ka mid yahay ciyaaryahanada difaaca ka ciyaara kuwooda ugu wanaagsan islamarkaasina mustaqbalkooda kubadeed uu aada u wanaagsan yahay wararka hordhaca ee soo baxaya ayaa sheegaya in labada kooxood ay ku heshiiyeen in ciyaaryahankan uu manchester city ku yimaado lacag gaaraysa konton iyo toddoba milyan oo ganiga ingiriiskana waana lacagtii ugu badnayd ay kooxda kubadda cagta ee manchester city ciyaaryahan kusoo iibsato real madrid ayaa saddex ciyaaryahan oo ka ciyaara horyaalka dalka ingiriiska waxay ku daanaysaa lacag gaaraysa shan boqol oo milyan oo ganiga ingiriiska harry kane iyo ciyaaryahan hazard ayay min laba boqol kooxda ku rabtaa iyo weliba goolhayaha kooxda kubadda cagta ee manchester united ee david dahiya oo isna la leeyahay waxa ay kooxdu ku doonaysaa boqol milyan oo ganiga ingiriiska ah in ay kula soo wareegto dhegaystayaal xubintii ciyaaduna waa naga kaatan ee kulan dambe waa mascado idle sidaa iyo nabadgelyo
xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno gabagabada idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaynu kusii soconnay aynu jallecna markan dhinacii kaalmaha heesaha waxaa idinku soo maqan codka fanaanada kaltuun bacdo
heestaasi fanaanada fanaanada kaltuunbacdo ayaanu kusoo gebagabaynaa idaacaddayadii dhallinyarada maanta ee duhurnimo intaynu berri kulmi doonno aan dhahdee sorry galabta afarta intaynu dibu kulmi doonno anigoo maxamed cabdi cabdixakiim maxamuud shirwac iyo bashiir abikaro idinle sidaas iyo duhur wanaagsan